xilaya madaxda dawladaha islaamka kontonka dowlad wadana ee ururkan ku midaysan waxaana la rajeynayaa inay ka wada hadlaan ajendaha magaalada barakeysan ee qudus arbacadii tagtay madaxweynaha maraykanka donald trump uu aqoonsaday inay tahay caasimada israel waxaa la filaya marka maalinta berita ah inuu kulankaas ka furmo magaalada istanbul oo ay kasoo qayb galaan madaxda ugu badan wadamada caalamka ee islaamka ururkan waxaa la dhisay sanad kun sagaal boqol iyo lixdan sagaalkii dalka marocca lagu dhisay sababta loo dhisana waxay ahayd xilligaasa waxaa ka dhacday masaajidka alqudus in dab la qabadsiiyey oo qof kristaan uu dab qabadsiiyey oo la duumay qayb ka mida waagaasna waxaa loo aasaasay ururka in magaalada qadus qadiyadeeda looga wada hadlo haddana ayaga ayaa looga wada hadlaya dabcan turkigu hormuud ayuu ka yahay arrinta qudus ereyada ugu kululna isaga ayaa jeediyey maxaa marka laga fili karaa in isku waafaqaan dowladaha islaamka marka ay british ku yimaadaan horta marka ugu horeysa waxaa la dareemayaa su-aasha intaan hataad ka jawaabin dadka kasoo qayb geli doona madaxda ugu sareysa kasoo qayb geli doontaa la dhahay laakiin dhibaato waxaa ka jirta wadamada islaamka qaarkood ay xurguf dhex taallo ee wadamada khaliijka oo qatar iyo sacuudi carabiya iyo wax lamida marka hadda waxaa lee xirtaa dowladaha islaamka waxaa ugu xoog badnaay sacuudi carabiya sacuudi carabiyana waxaa lee xirtaa wasiirkeeda awqaafta ay soo marka meeshaas waxaa ka muuqata dad si fiican xitaa inay kasoo qayb geli doonin su-aashaada marka haddaa u guddo waxay noqonaysaa shay ugu weyn ay kasoo saari doonaan waxa way cambaareen inay kasoo horjeedaan arrinta uu sameeyey donald trump hase ahaatee ururkan markii la dhistay sanad kun iyo sagaal boqol lix sagaalkii la hadda cambaareen unbay taagan wareysyada iyo go-aanada uu soo saaro meelmare ma lehen badankeeda hadda adkii adkii jiira waxaa isleeyahay waxa ugu weyn oo ay sameyn karaan waxa ay tahay maraykanku arrinta uu sameeyey waxay dan ugu jirtaa israel marka inay maraykanka maraykankan wadan quwad xoog badan uu yahay wax saameeya inaysu ku yeela doonin laakiin waxaa la rajeynaya xagga dhaqaalaha haddii go-aan ay mida gaaraan dhanka dhaqaalaha oo kale maraykanka ganacsiga ay leeyihin oo kale inay hoos u dhigaan ama muxuu ahay ay saameyn ku yeelato sidoo kale wadamada islaamku waxay qayb ka yihiin dulafada la dagaalamaysa dowladda islaamka ee daacish iyo ciraaq iyo suuriya waxaa laga yaabaa inay wada xiriirkeeda lahaayaan ama wada shaqaynta wadamada reer galbeedka inay yareeyaana laga yaaba waxaa ogsoonyaha diyaaradaha duqaynta wada badana waxay ka duulaan saldhigyada maraykanka iyo saldhigyada naato ay ku leeyihiin gobolka oo sida turkiga qatar iyo meelo lamida waxaa laga yaabaa inay u diidaan inay ka duulaan laakiin saldhigyadaas inta badan waxay ku yaaliin qaliijka dalalkii qaliijkana sida aad sheegtay sacuudiga ugu weynaa haddii wasiirka uu qaadka keliya uu soo dirayo dabcan suurtagal ma noqon karta ayuu ekaanaysa sooma waa sidaas laakiin waxaa la dareemayaa oo laleeyahay xilligan wadamada carabta waa xilli ugu fiican oo ay maraykanka xiriirla leeyihiin waa xilli ugu fiican oo israel ay wadamada carab ay xiriirla leedahay marka taas macnaheedu waxa ay tahay waxayna wax xoog loo kama soo bixi doonaan xiriirkaaska oo rasmiga ahayn ala leedahay israa'iil israa'iil waxay xiriir leedahay egypt waxay xiriir leedahay imaaraadka waxay xiriir leedahay ala leeyahay sacuudi carabiya waxay xiriir leedahay wadamada badana carabta ugu xooga badan ugu dambayntii marka turkiga bal dareenka turkiga iyo dalka turkiga gudihiisa waa sidee isagu waxa uu sheegay inuu safaarad inuu xiriirka u jiri doono israa'iil digniin buu sii siiyey lama dhegaysanin marka xiriirka inuu u jiro iyo inuu tallaabooyin qaado maxaa laga dareemaya gudaha turkiga waxaa la dareemaya horta caara aada u xoog badana jirta isbuuca hadda tiri maalinta axadda ahay oo weegandiga waxaa jirta usoobax aada u tiro badan iyo banaanbaxyo turkiga ka dhacay magaalo ugu weyn istanbul isugu soo baxay marka turkigu aada shucuurtooda u kacsan tahay madaxweynaha xataa wuxuu ku hanjabay in xiriirka u jiri doonaan israel haddii hawsnii wadaan madaxweynahana waxa waxa waa ninka ugu xoogi badan leeyahay ama ugu hadalka kurul ee wadamada islaamka haddana waa guddoomiyaha ururka isutaga wadamada islaamka ee hadda asaga madax u madaxdana asaga isugu yeera inay imaadaan marka kulley waxaa rajeynaa turkigu saamayntiisu way xoog badan tahay laakiin far kaliya foolma dhaqo waxaa loo baahan yahay turkigu inuu mideeyo iiraan carab inuu mideeyo wadamada masaakiinta waa ninka kale oo soomaaliya kale oo diblomatically yacni maahan wax tabar kale lahayn inuu isu keeno ayagala turkeedana shaqo badan ee magarad